bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan hamiinama khamiisi hagalayto arbaaniyeeda siyoydayta taariikhdan iyo ka eedanta labaatiyoonay lita balle sagaalaad sannada labada kuntumiyoonay siyeedka qodobadaysan ka dheega doontaan barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal weliba iyo kumadaha
mas-uuliyaddii qof shakso lamale qofba mara kooye qofna markale la bedele qof alla qofkii kooyo iyo maamulkaasaytay degmada iyo bulshaweyntaasaytay in la shaqeeyo
aadan cabdi qooqane gaddoomiyigii qasaa dheere wuxulkii lagu qaadi gaddoomiye cusub oo degmadaas lang magaca barnaamijka kulanka ee ka dheega doonta gaddoomiyaha cusub ee lang magag dhowy
marka wasaaraddan waa wasaarad muhiim u ah ka deegaan ahaan ka xukuumad ahaan ka shacab ahaan wax soo saarka xoolaha waa shay keliya mataqaanaa ummadda ay manaaficaato ay ku nool yihiin
kaas weliba usahay dhegaystayaale wasiirka wasaaradda xanaanada hoola dhartiyoonay daaqee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ee soo saareen guddiga doorashada xilka guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug uu ku yimid hakad sababtoo ah guddigii ka socday aqalka sare ee dowladda federaalka soomaaliya oo xog ururinta khilaafka u dhexeeya dowlad goboleedka galmudug iyo dowladda federaalka soomaaliya si ay musharaxiintu u helaan wakti ku filan maadaama waktigii hore uu koobnaa wuxuu guddiga doorashada soo saaray jadwalkan hoos ka xusan guddigii doorasho ee ling hal saaray in yoo sameeyan doorashadii gaddoomiyaha baarlamaanka ee maamulka galmudug yoon waliba yoo ka dhawaajiyana in gebi ahaanbayeeda baaqati doorashadii gaddoomiyaha laaka doorada lahay wakhtigiiyo dhiyaasana kulankiya ka dheega doonta saas oo kale barnaamijka kulanka idaacadda warsan walyaabaysan ka dheega doontan unayna siinkahayna waliba yoo kumada
waxaan sameeyey wax la yidhaahdo t n a waa saddex eryo lasoo gaabiyey oo ah training needs assessment yacni tababarka wuxuu u baahanyaa marka hore qabanqaabo u baahan waxaan in horta la sameeyo la ogaado heerka marka waxaan qiimeyn ku sameeyey muddo dabere seminaarun ku dareeri magaalada baydhabo wariyaalka ku howlgalaayaan sadiidii cidaadood ee kayaala magaalada tan iyo dhegaystayaal iyo laha gebagabay mayse la baraay macallinkiiyo baraay mayse ku dhex aragi waryaalkasayti qodobadaas iyonay qodobo kale iyo dhegaystayaal ka dheega doontaan barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka weliba siinla dareersi doonantanaasiinku dahsaarayano e saaxiibkin bishaar mayo mukhtaar suldaanka farsamada migsarkii makiinad waliba uusan inshaalahga doonee maxamuud gaabshaa mar kaleed in mar kale ka dhowaada dhegaystayaal barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegeystayaal mar kale ha ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobkan koray ee barnaamijka waliba usiiya muddo ku yar cunto maalmood yaan hirsanta xukuumadda soo gaamiyo madaxweyne shariif xasan sheeg eedan iyo watan saasayti teeginta waliba iyo qaar iyo wasiirada iyo ina haano iyona marxalad eedan adag iyo marahayaan wasiirada jidi wasaaradda xanaanada xoola dhartiyona daaqee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya yo yeedan hukuumadeeta wasaaradooyinka muddada asayti yar yeedan hirsanta wasiirka xelkuus axaayo walow amar ilaahay yeeda dhimanta haddiise wasaaradda maamulkuu soo gaamiyo shariif xasan sheeg eedan iyo reed hangnagada xeelka siduusan isbedelo doon iyona haddiise meelo ku bahobo wasiirka wasaaradda xanaanada xoola dhartiyona daaqee koonfur galbeed ee soomaaliya maxamed cabdiraxmaan iyo weliba usuu ku warbiyey ee wasaaradda xanaanada xoola walaagiyeedaha goobati walyaabo iyo qorshaysan iyonay shaqaalaga keeshantaba
bismillahi raxmaan raxiim aada oo mahadsantihiin bahda radio warsan sidoo kale barnaamijyaha barnaamijka shaab waa dhowahay salaanka bacdi waxqabadka wasaaradda aad i weydiishay haddaan waxyarkada taabto wasaaraddan oogaan ka bixiyo mataqaanaa muhiimada wasaaradda tacriifaan aan tacriifiyo wasaaradda xanaanada xoolaha dadka daaqa koonfur galbeed soomaaliya waa wasaaradaha soo saarka baxda wax soo saarka ee wasaaradaha ay qayb ay ka tirsan tahay ti wasaaradda beeraha iyo kalluumaysiga wasaaraddan waa lafdhabarka dhaqaalaha ee maanta maamulka koonfur galbeed dadweynaha degan iyo mid guud ahaan soomaaliyaba ay ku faanaan xoola xoolaha khayraadka ilaahay ku manaystay ay kamid tahay sidaa darteed wasaaradda waxqabadkeeda iyo iyo horumarka ay ku tallaabsatay waxaa sabab u ah khayraadka ilaahay subxaana watacaala ummadda siiyey maantana u baahan in la horumariyo in laga warqabo intii wax laga qabtay inta wax laga qaban bax marka wasaaraddan waa wasaarad muhiim u ah ka deegaan ahaan ka xukuumad ahaan ka shacab ahaan wax soo saarka xoolaha waa shay keliya mataqaana ummadda ay manaafacato ay ku nool yihiin caanaha iyo hilibka iyo hariga iyo wixii lamid aha iyo subaga sidaa darteed wasaaradda waxay markii la asaasay waxay raadisay oo mataqaana oo dib u habeen inay ku sameyso xarumaha wasaaradda ay leedahay iyo kuwa ay lahaan jirtaba waxaa ilaahay suurtageliyey in xarumo oo wasaaradda ay yeelato daawadan lagu keydiyo ay ku yeelato maamul goboleedka koonfur galbeed gobolada bicultural house xarumahaas oo ah xarumihii mataqaana daawada xoolaha lagu keydiyo laguna daaweeyo xoolaha xoolaha lagu daaweeyo marka sidaa darteed waxay kaloo ku tallaabsatay in xoolo dhaqato xoolaha dhaqato ay u sameyso tababaro oo xirfadooda aqoonta barashada xoolaha si loo dhaqdo leanna ummadda waa waxaa lagu tilmaamaa dadka si soo jireenka ahaan jirtaba xoolo raacato marka xoolo raacatadii arrintan waxaan idhi bal xoolo dhaqato ha loo bedelo si casriyeysan xoolihii mataqaana ay dhaqanayeen ay horumarkooda iyo mataqaana daaweyntooda iyo ay mataqaana ay qeyb weyn ugu qaadan lahaayeen dadka xoolaha dhaqda sidaa darteed waxay wasaaraddu aad iyo aad xil iska saartay in tababar dhinaca xirfadda xoolaha ay raadiso ayna u sameyso tirad aad iyo aad mataqaana u muhiimsan oo haddana insha allah in ka badan mataqaana ay hadda ay ku raad joogaan oo iyana tababaro noocaas oo kale la siin doono sidoo kalena wasaaradda waxay aad iyo aad mataqaana iyadana diiwaangelin ama soo dhaweyn ay u sameysay dhakaatirta xaalaama xoolaha maadaama wasaaradda ay tahay wasaarad cilmiyeysan loona baahan yahay dhakaatirtii cilmiga u lahayd wax usoo baratay deegaanka iyo dadkaba in xoolahooda mataqaana ay u daaweeyaan marka dhakaatirtii hore mataqaana wasaaradda u joogtay iyo kuwa kaleba marka waxay samaysay in ayagana aqoontooda xirfadooda mataqaana kor loo qaado waxay yaqaaneen mataqaana wax loogu daro aqoontan sideeda mataqaana mar walba waxay u baahantay inuu la sifeeyo waxay barteen mataqaana dib u habeen loogu sameeyo marka fara kama qabno insha allah intay qabatayna hadda waa qabatay dhinaca dhismaha daaweynta sidoo kale ka warqabka mataqaana caafimaadka xoolaha haddii ay ahaan lahayd mataqaana meelaha xoolaha lagu dhaqdo haddii cudurada laga soo sheego in laga hortago lasoo weydiiyo la xuraan lagu sameeyo dadka meelaha ay xoolaha mataqaana ay ku dhaqdaan haddii caafimaad dar laga soo sheegana qaabkii cudurkaas la ogaan lahaa marka koordakaas matana kale waa la sameeyey wacyigelin matana ay la socoto sidoo kale talaalka oo matana xoolaha oo la talaalana sida ariga oo sanadkii matana laba jeer oo kale matana la talaalana wasaaradda matana qayb weyn ay ka qaadatay soo dhaweynta iyo matana kawarqabka iyo iqaabka xoolaha loo talaalaayo marka insha allah haddana waxaa noo qorshaysan in talaalkaas oo hadda marka hore ku koobnaa ariga in lagu daro lo-di iyo geela sidii mataqaana caafimaadka guud ee xoolaha dhammaan loo warqabo marka insha allah waa un barnaamij mar walba mataqaana wasaaradda ay degsataa jirto oo ah istraatiijiyad ay ku socoto horumarinta xoolaha dhinac kastaba adeega mataqaana xoolaha oo meel kas la gaarsiiyo daawada xoolaha meel kas la gaarsiiyo ganacsatada mataqaana xoolahana mataqaana in loo fududeeyo qaabka xoolaha ay mataqaana u ganacsan lahayn suuqiyintooda iyo warqabkooda wax walba mataqaana oo ayaga rabaan mataqaana ku xiran horumarinta ganacsigooda dhinaca xoolahana ay wasaaradda mataqaana door weyn ay ka qaadato si ay ugu fududeyn
sacad alwasiir wali ka dhawaajidaya ingisan tababar siyaasan ee dadka xoolo dhaqatada eh inta badan tababarka kiking may diirada ka saarasan dadkaasna barasan
anaga su-aashay ku socda agoon hale weli ka dhawaa jiday in tobabariisan bixsan wasaaradda xoolaha diisantin dadkaasaytii tobabarkaysan siyaasan inta kushalsheenasan mayna baraasan
a sidoo si haddaan warkaaga kuu sheegay dadkaas waxaa laga waxay ka kala imaanayaan ama waxaa laga kusoo kala xulayaa deegaanada mataqaanaa soofar galbeed ee dadka xoola dhaqatada iyo tuulooyinka degmooyinka hadba meeshii isleeyahay mataqaanaa halkaas dad baa u baahan in xoolo dhaqataa u baahan in loo tababaro dadkii xoolahooda u daaweyn lahaa marka tuulooyinka iyo deegaanada xoolaha laga dhaqdo aa laga kala keena dadkaas dadkan tuulooyinka ku sheenasan aqoon manle dhankiyoonay walsabuuradii laka goro iyoonay walkalad hanaanseeka baraasan ee siinka fudus kafahan siyaasan dadkaasayti inay isku ilaaliyaan walyaabooyinka dhibaatada ee hoola
horta dadka tababarka la siinaayo shuruudaha yani tababarka dadkaas loo soo xulay waxay kamid tahay qofka inuu qoraal iyo akris buntana u yaqaano dad kalena ayagana way jiraan qoraal aan ka saynin laakiin xoolo dhaqata ah ayagana qaab cilmiyeysan mataqaana qaab oo saxan ah oo xoolihii marka qofku jirin yahay qaab qaabkii mataqaana jiridii loo garan lahaa mataqaana yani iyo qaabkii daawadii la siin lahaa waxaasoo dhan mataqaana kulley waa macalimiin iyo dhaqaatir ku xeel dheeraa jirta arrintaas dadkay ku baraan
xafiisyada tiidi markilan firi baydhabo xaruntii kumeeldeerka maamulka dhan fadhiisama yeedan haytiyeeta inta badanna gobolada baay iyonay bakool iyo xoolooyinka lakusheene xoolooyinkaasaytii markii laku guduba lamada magaalo ee xudur iyonay baydhabo iyonay degmooyinka kale ee ugu weyn deegaanada seedasana
deegaanada koonfur galbeed yani meel kasta anaga waxawy maamul caafimaadka wasaaradda mataqaana ka tirsan ayaanoo joogo gobol kastana waxaan ku leenahay isku duwo caafimaad oo wasaaradda xanaan xoolaha mataqaana matalaya aanoo joogo marka wixii baahiyaha iyo wixii mataqaana oo xog ah mataqaana ayaga usoo gudiyay wasaaradda marka wixii mataqaana u baahan oo in wax laga qabtana iyadoo la tixraacay mataqaana xogta ay noo soo gudbiyeen mataqaana aan aan aan aan ku dhaqnaa
hanaanse e markilaa ku guduba aramooga sayti oo ka eedan baaritaanka saytins ka eedanaadoka sayti shaqaalaha wasaaraddan shagayasa mushaaraada leyna
annaga hadda wasaaradda mushaar oo oo shaqaalo mushaar qaadanayo haddii laga reebo agaasina inta kale waxay ku shaqeeyaan si volunteer ah hadda waanu ku howlanahay insha allah in ay noo helaan shaqaalihii hore u joogay kuwa cusubba in mushaar mataqaana ay noo qaataan waana insha allah waana waxaan rajeynaa inaan heli doono ilaah insha allah markilan feri xanaanada xoola dharti waa wasaaradda xanaanada xoola ee koonfur galbeed ahaantiis deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya sida tusaale ahaan markilan qaadada bur waliba yadeeta degmada anka badan hoos kooyan ee tuulooyinka tuulooyinkaasaytii se walandeertiyaasan caafimaad ahaan markilan feri sana bulshadiiye wasaaraddin yadan ka hurgalaasa
degmada buur waxaa noo jooga maamule degmo oo oo qaabilsan dhinaca caafimaadka xoolaha wasaaradda mataqaana mas-uul u ah marka insha allah iyadoo siyaasadda wasaaradda iyo shaqada istraatiijiyada mataqaana ay ku duuleyso iyadoo iyadoo mata la tixraacayo hadba meeshii aan gaari karno oo yani inoo saamaxdo mataqaana yani waktigii iyo wixii markaas mataqaana aan qaban karno mataqaana aan gaarsin karin qaabkaasa mataqaana aan ugu shaqeynaa marka insha allah meel aan la gaarin ilaa hadda deegaanka oo dhan waa la wada gaari ma dhihi karno meel aan gaarna waa jiraan meela aan gaarna waa jiraan marka insha allah meelaha oo la tagay oo wax laga qabtayna wax baa laga qabtay meelihii noo dhiman insha allah ilahay idinka xargeena in waqti hadduu noo saamaxo in la gaari doono oo baahida adeega caafimaadka xoolahan la gaarsiyo insha allah ilahay saalka degmo kasta tuuli kasta
ka wasaaradda wali ka dhawaajiday in walyaabo badan sian qorshaysan oo ka eedan dhankiyoona walku bedelowka hoolo ee dhanyoonay caafimaadka kiisho wasaarad ahaantiida markii lan fiiray muddo bilooyin yaraa siin hersan lama bilood madeerasa taasaytisa siinka suurta galaasa waqtigii madaweynagii isan soo gaamiyaya shariif hasan sheeg eedan waqtigii kiishay dhamaaday wasaaradda tiidin xeeraya siindaal qorshadaasaytii qorinyina mase waa laisku eraayo maskaxiyan laysiinka jarto ee markiyo arag danleer kugobadaasan
horta waktiga dhamaaday waa waa xukuumadda waktigeeda waktigii untana loogu talagalay musanifka insha allah uu loogu talagalay ayuu dhamaan doonaa haddii xukuumadda waktigeeda dhamaadan xukuumadda isla imaan doonto wasaaradan istraatiijiya ugu degsan mataqana ay ku shaqeyn lahayd technicalaa joogo agaasima guudaa joogo barnaamijka qorshaha oo mataqana gacanta ku hayo marka wasiirkii maadi iyo wasiirkii shaqadii cusub dib loo qaban doono mataqaana nidaamkaas baa lagu socon doonaa iyo wixii cusub mataqaana markaas lagu soo kordhiyo insha allah ilaahi inta badan wasaaradooyinka koonfur galbeed ahaan markii lanfiri ka gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha ee markii lanfiri waqtigii kin dhammaaday may sababay in helin yartan qorshidaasan in qorshaysan isna banaanka hataa dhigdaan
wallahi kulley horta qorshe qorshe wasaaradda mataqaana sideeda qorshe la-aan baa jirtaba wasaaradkaasna qorshe ay leedahay qorshahana mataqaana yani de waa waxay ukala qaybsanaa mataqaana qorshe sanadeed iyo ama subac lix bilood ama afar bilood marka qorshihii maba maba dhamaanaysoba haddii oo waktigii mataqaana loogu talagal uusan dhamaanin marka waxaa lagu socdaa waktiga waktigaas baa dad xadidaya taas walin dhankan hadase wasiir su-aalinka dambejiya ee wasiirka ataa dareero dii lacalaada meelasaysi kubadda kooyanu siina adhow dambe qorshigii in dareere ee weli su-aalo wasi- wasaaradda dhankiione xanaanada hore qorshisha dareere ley
qorshe dhamaanay maba aha bade sanadkan qorshaa noo degsan intaan qabanay waa qabanay intii noo dhamin sanadka dambe hadda lagu dara qorshaha lagu darayaa saas baa lagu socon doonaa qorshe la-aan wax lama qaban karo marka insha allah waxa shaqada sideeda mataqaana waxay ku socotaa qorshe waxaa qabsoomay hadhow xisaab ay imaanayso maxaa qabsoomay maxaa qabsoomin markaas waa waa la hadeyna waxaan qabsoomin waxaa lagu dara qorshaha kale oo soo socda lagu dar doona insha allah ilaahi
in qoomiintan sidii la badbaadi lahay yaasan sukooyni waxaad dhab ma eh tan way qiib ku etaa kulankii shalay meesha mageeda walaalkii xuseen meelisku kulanka qiib ku eta way kaloo qiib ku etaa jihaadkii lahamari halgankii lahamari iyo anaare n d m iyo odayaashan waqti kontumeedi oferaadun doodeen silsiladka taxa umaayane ma ee xaflada iyadoo geeg bayla lagu wadaayo war geeg lagu wadayo ma ee taas horta bayla raayi qalbigiin geliyaa intay si wada fadhiidan waa isu sinshaani danguud wa lanki dangaar wada idha in koyla amsa goone amba limiilay laakiin wala nuskoon intu ah danguud dandaadguud sidaynu mara dheli lahayni in kuwa talana geelkan koyni waktigana yarye wakti dambe bilaabnay duruurun eegda waqti kuleela waaye dadka beesho kurs kuraasmahaan sidan wariska deegaana inta hakooba kor hakoob gee goynteegna isgoys waleero crossroad waleero afaridoodka oo teeganta oo kalo mandeen bahaad markaa jidkeen maraa geeg su-aalan hortaas taaso markasi in go-aansana jidkii un marin lahayni wali muhiim eh in fiirna jidkii un kukoyni xaaladiisaas intu fiirino muhiim eh wali taawey waryaalo badan oo hadintaan gishay roo iisingiiraha doonta laakiin fikirkaas fikirkujiin qabana xololay laakiin wali aaminsanaa in tiona ku degeysa bulshada in fikradoo lagamadaysiiye number ko in deegaanaha koonfur galbeed amni daro badan ku jab isdhegansinooy isdhegansinooy amni daro in deegaankan ku jabta oo nooc kasta ee geegan lan aragtaad xaqina kormuja jidkan baydhoo lambool afarti foo kilomitr wa lamasaa ilaa ay sidsaa la dareeda jare geega in laga dareera xataa ma haweysadooy laga adintuntaa dar dareer way eray boosteejadii oo he boosteejadii oo bariimo basi bariimo goosla guraay elbogshaasi guuda la wareejiya marka bulshadan fly in fly out kunoo lagu kortee maya maysheena waa amni darosheena magaalooyinkii iyo degmooyinkii iyo tuulooyinkii shargoosiye lama kuntu miya afartan xuturteedi way nooy ka argay reer baadiyo caanaha iyo wan wanti iyo biskid iyo baadiya kushaani jiraan bilig shaani jiraan oo tv show may lahay tv fifki weeganka jiraan lool bura iyo bariis iyo بكرة يوم الرأي شرار في جرى وبلد لها مدار قام من الدولار بصحتي يا ركرنا ما يا والمية قلدم أمن الدولار قلدم في جرى تذكرهم أرن حتى حافظوا بيدون لتين مشكلة يا ركرنا ونكر سنعب فلما حتى الزوجة توضن كان لقاك يجا لطن بيه بهايو محكمة تيرو وعدالة صلاة هيرو مجال maamul xumijan maamulkuna waa in agnay maamul shakti an agay maamul shakti meelma deelo qofku waa inu faleegeegisu maamul walbaba inuu seelo karo wasaaraddaas ama hay-addaas usoo lankaan wadan lankaan kaleefa miignindal walaasha dhamaa isu garo waxa qolan leeyahay halka hor fale may kaba qaldan bulshada nusku nusku xoogtu وأنا بركة عيال ولا حتى أري حتى بركة عيال حتى أري من هاي وراه اللي عزره مشان بالبرواقة تقولنا مشان إنت كان صراحة كل عطاء باي بايلوش ليلة مجالا بايلوش ليلة ويا كذي هذي إنك بدل تدح بقول إنكم تم كم أوقف كذي هذي بايلوش ليلة أنت أنا أقوله لو كي يوم ولا برواقة لا أقوله ولا تعذر منه ولا مساعده bulshada koonfurka baraamujeeda bulsho ihaanaysumo bulsho ihaanaysumo wadooyinka amniga ay ku codsadeen albaabkan liida dadkana ku dhalaaje waayo arag muhiima ku horan faalaado yar bulshada koonfur galbeed si waa ka xiseen dalaadan sheegay unigiyo xataa banaan garoona waa ninkuma bananea yani laniya soo isdhaaf dadkada oo meel masaakiin isku dhaafa bulsho bahdilamo bulshada xaqirow bulshadii ahaanaysow walintadina eh langoo mas-uulwiinku eh maalmo goore oo bulshada meel kudhiyow ورانا كسو كلمدو ما حتى يقدرين هذا عبد الله قاصل هذا له عبد الله قاصل عن كل شيء ما صاحب عن هاي مسؤول عن هاي ومدن كونفور قلبات يقول لنا وقد وعلا او الزعل او صومالنما يوم مارت مسلمه iyo walaaltinimo weliba ku wan walaawa hadalka ah kaa soo baxay oo meel ka dhac ahaa waa hadal bulsho kala keenaya marka si aa u muujisid mas-uuliyadnimo waxaa kuu furan laba qodob keliya inaad ka bixisid apology ama raaligelin haddii aada wax kala wadan lahaydna inaad fisirtid si sidai a u sargashay loo baahno بحثياته حير ويديتي في الأفلام دي هندي ما كنت ترجمون لما كنت تصور معي ما لدو لما كنت ترجم عبدالات بحثيات واي كي يوغو قول عبو قوين أطورو قويله أم كابلاد رلو قويله ومين يديني ماي حتى كابلادر انا نقول جرجر بس مش بقول دلو لك هذا ما ولا لكن لم تقسم ولا ويقولكو أن ذكرنا وقولك أنك غني في الصومالية وقال الله إلى مله بطرور لي بدل لي بير لي معارن لي دلال لي عور لي وقال الله إلى مله in markaa dadkaana bahdilnaadan oo xiro quxudkunoodan oo hay-aduha lagu sugo walmiya loo qalda su-aalo marka meeltaa ulo ah maadaama meel oo isgoysaynu roogna jidkuna amarnin intaasay ma jidkeeka nagadaadana injinkal weydiino jisinkaa weydiyaan shuruukiido musku maraan saaga dirtaan meesha guuro jidkuna weydiyaan wayna faray jid oo amnigii warfoodo oo ammaanaya jid caadi qofkii rumaayo hamiinkii haddiisu dhiriinka dhiidona meelusdeer jiifdo koro warnoonka obsaarayna faday isla markasaas ee qof reerbaasiyaasinkadhiya an laakin landiyaasiya kuwadahoy landiyaasi baawshe qaado oo jidkan wada oo hamin daafad galon daafad jiifdu koro hilaabtina xamarku galo korona faday jidkuna maraan walan baahana ay hay-adin dhis qofka askariga e oo qorin haysada keega hooba ha dhaawacmo amus oo dadkan iyo deegaankan difaaco dhimal ayan gurmida isbaarkaseede hoo dhimadan ay dugeen hay-ada duwada mislanka iyo ama qoyska isku dhimday micnaashooda hay-adihii amniga ma dhisin waayo hoo geega lama qof dhulsi qofkata manaaqi la weydiyey maamur laka haysto la weydiyey geed hoosisaa yani halu weydiyey mis maxkamada waa lagoyteeda maxkamadii mataa hay-adii ma garsoona ma dhisin waa micnaasha jidku maraan way faday jid oo hay-adooda garsoon iyo amnigi iyo kulligoo dhisaayen jidkuna jeeda way fadaane jidka baawashe ganacsi ku dareero dhismo ku dareerto iskoolaad furno shaqa abuur dhalinyarada haddaha bati unsuubi oo dhambaani soomaali boqolkiiba todobaatan dad dhalinyaro ah oo cimrisha soddon ku yar waayo dadkaan ambaaha dadkaan dhalinyarada faamilsiyaasha haddii ad warsata oo inu kuyaaba inka qasabti iyo camera qaadan oo shaqo kala waayan laakiin ukuyaaba bulshada fadaan injineero nagdaan bayloodi nagdaan fadaan ukuyaaba ay waraysadeen ay warsadeen waayada fadaayan ay halan haaya jidkuna fadaan mara jid oo laaston alosheeqawa qofkii dhada sagaalunkii cidata inta kabarda me koronto lagu soo beeo farjee lagu soo beeo baabur lagu soo beo inta kabarde lankas iskoolma galaa xirfad male qofkii xirfado in la abuuro macaahid xirfado labarda in la abuuro dhaqaalo in la abuuro mee qof inta fadhiida oo geega si martaax leh masruufsha haysdiyo ku filan danyaro un dhawayl nooweelay oo miis shaxaadku noolal nooweelay idiyaa oo baaha oo nagacaano waaysanan shaxaada lagu nooli dhulkaan tabarwaaqanay cilmiku baha waayo barnaamijkaas lan walbaba hel in lan walbaba hel waay walaa xaqan leeya warnaka xaqan leeya inuu nabadgeliba noolal in mayladaay dhaqaala haysto bisnool haysto in cadaalad hela walaad xaqluusay waayo qof askari inta baahda mee qof xaakima inta baahda mee qof xaakima inti baahda ay xaqsoore marka qofka bini aadamka waa ii sharafleya markuus war xaqin leeyay idiska masruufdo ii sharafleeyay almoosa fadaan inuu ku shaqeeyo عن شخصي عام ولي قيب كؤها برشدي وين أنا شريري عن أصحابي ندفع الإيضان للجف وين فلانة جد كاس ونمرنا فلانة انت يقول قال منه فلانة بسين اللي يرتان wali fadaane in mise midnimee xasiloonika jarta dimuqraadiyadka jarta caqli haysan in jidkaas wada marno fadaan in isgudgudayno fadaan onu tiimkan hatalanay onu tiimkan hatalanay waya hatalanay in ummadan badbaadada qayb ku nagan waayo guda ka dhiidi angeyga mufao in walan wasaabsu ku hadal geegi in aan wal wasaabsun ku hadal mufao hal shay le oo falaasan bis in ana damac oo ijaara in hoggaankan koonfur galbeed haddii ilaahay kheyr gal ilaahay inta haddii la taariikhdan akriye way taariikhda dheer dhacdaa radio d m c lankii dheegi jiray d m c gaad anu fangaree jir luqada maayga constitution qoroshe imbagaadi doormigan kaadi litu gobol ogayseen marka aan mufado in walaan ahaa shisheego sidoo kale shisheego doon waan dadkii lankitalikan shisheego doon halseysin sheege damaca an injara ma eh damac oo iimaanka kuma qiimee isidho haddii geeg hadda rusitaan iska daytaan in wada in tartaan way tarurta haddii ilaahay in targa marka wayna kudu haysaane ilaahay umada andanshaana lankii kheer ankajara way kaloo gaartaana una tiim ahaan sadaqood ee muhiim ee yaa kahelinis kolle biladkooda ijaara dadkaanus waana sijaraana waana dabta mooyana seexaad ayeel leeyin wala sii sheegeen una had balansan walaaka balanay in si midnimo isbedelan weydin oo dhataan aan iska mashquul lama in ku shaqayna meelaan si doorasho xalaale oo xoor e aan ka dhiilahay lambar saddex lankii ilaahay hancaladku kursigan in una kul shaqayna sidii uun hirgeli lahay walaan haddu ha sheegna ma-ee kursigaan anigu guulaysay koox heblo ila shaqey mee un qorsho wadana qorshahaas laskala shaqeeye kii ku guulayso i kii laku guulayso qorshahaas laskala shaqeeye langu darayso maja hoos bedelan weliba oo gohon shaksi ah aan shaksi ahaan wali oo gohon dadka inta fidhiya in dadkii kala dhinkooyo isku mabda-eena lankii meelaha kabax inaan la shaqeyno walyar dardaaranega dare marka hore wayla dardaaramay xildhibaanada koonfur galbeed intaan dardaarankan gadaarna horta wala jeedaa xildhibaano way ku hormarisayey culamaa udiin diin hortee may liibaana le culamaa udiinka turoogan yaha nooma qombo way kasii roogan wali horta wasaane in diin lidaayin in umudan wado ah in deegaanka kurbadan saaran ciwleyskan saaran deegaanka ilaahay kubaad isbedel kheyr le in ilaahay sheena mudaan culamaa udiintaas ku codaan xildhibaanada koonfur galbeed xildhibaanada koonfur galbeed ilaahay ka sugo geega go-aanka umadana ka badbaadiyo oo oo oo jidkii un markaas go-aansan mara lahayn dadka isbaaran dhakadu kor ama jidkan infuru kor xildhibaanada dafidiyama xildhibaana wasiilana umudanka nagtan jidka goyo jidka shiidalo maaguule
barnaamijka kulanka dhegeystayaalka guda jarne ee degmada qase dheer ee gobolka baay weliba tato lagma dhabay gudoomiye cusub shalayt weliba yoodiirane ee mas-uuliyiin uu soo hogaamiye wasiirka arrimo guda iyo naysaaso kale wasiirka wasaaradda amniga ee koonfur galbeed xildhibaano iyo naysaaso kale gudoomiyaha cusub iyo deeran degmada sayt iyo qaar wariyaal aniba kumadahay meelasayti waliba iyo haynahan iyo suweyn bulshadii ka dhaganayti meelaas iyo handhawaayan wafdiga sayti gudoomiyaha cusubna iyo handhawaayan xildhibaanada iyo naysasoo kaleet wasiiradii waliba iyoon hayanahan iyo bulshada lahadlayn saasoo kalen iyo anka baaqan in iyo la sheegayan gudoomiyaha cusub marka may baa lahaa mahad gaar hannaha lahaato tan kale baa intuu kula dardaarmay gudoomiyaha degmada mudana gadoomiye shacabka geedka may la raayo garoonka ilaa iyo magaalada tanga may la raayo sidee yohan dhawaa iyo jaceelka yokan gobaan dare ma hayta may baa marka koowaad may la raayo koo codsadaan ahaa in cadaalad aadan ka shaqayta in sanaan aadan ka shaqayta may baa haddaba shaqayaasay koonfur galbeed aan shaqayaasay sarkaal ku tirsan wasaaradda maaliyadda hayti aba oo meel raay shaqada haysto salariga qaadaso may baa geedka aan ku doorbadayn in shacabka kiyada oo dhibaataysan gurmuga aba ku qaada eedeedan kii kugumaha nagaana haliyaya ata geensi ata waa meel haduntiida ka duuganaytiyo marka may baa mar labaad in dadka codsadaan dadka inta ka nool dad dhibaataysan una qabateen saaran meel araay is eeg eed meel araay in dhibaataysano in meel araay dhibaatadeeda ay sidan ka dhaqsiyaha badan adag ku saarta een madi horan galna argo hayna geeka een shacabka siyan in dhawaay sabilan in dhawaay eed iyo eeda walin ka farxa in hayti sida shacabkan in dhawaay een gudoomiye een dardaar horbal in dhamaay een way buu ahan gobolkan argo haytad oo meel raayeen dawabka isku jirto shaqada haysatiya way baa doorbatay ni odayaalkii iyo dhalinyartii iyo kii kooyano een meel raay nin qoboto xilka gudoominimada sameel raay bulshada een horumarsha iyo meel raay aan ku shaqeeyay kari adin ajiibti taasa iyad iyad muhiimsan naftida aan oo badan eri taas artaas hadu qorsa fada yali eri qoran beeri ni hada duwa ka jirtay ma ku fikirto ari hadan markii damay kala talay dhimala baas shirida qadaati inuu umada horumarshido ku fayle gala ari hortisiya taladii taano ka qoy iyo tala bulsho kala kala madil iska dari een tan een kalmadii oo galaha galway bagay kunu maadaama degmadaha booqani een akhbaaraadka iyo xawaaliha aan aruurinin way baan qaranay inay degmo een waxaan baahan ee ado iyo meel raayan een danayow een humanitarian ki barnaamijyada ka shaqeeya way baan ka baaqanay inay meel il gooni aan samaysan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh koo codsadaan ciidanka faraxsanaa bulshada reer qasadheera oo rabitaansho iyagoo ma la wadaagaan xildhibaanadii iyo aqoonyahayntii rabitaansho ka codsadeen in maamulka isbedel laga soo biyo wasaaradda arrimaha gudahana arrintaas ku ajiibtay runtii mayn aragaana in una magacaawni maamul tayaysan gudoomiye eed malare shaqada iyo nidaamka hogaamintan eedanka fahmaw may eedsin ka codsadeen wasaaradda arrimaha gudaha walaasaha in runtii la saxa nidaamka maamulka degmada horumarka iyo wal kasta oo walqabad idinka baahanya taasna marka may qasab naqdaas masaasinna isinku baahanya in wada shaqayntii iyo taakuleyntii iyo garab surinkii oo dhinigin in isagna maalin ka kaalmaytaan maamulka mal kasta may baahanya in uusa dhanka amniga iyo dhanka wada shaqaynta bala la shaqeeya maamul oo lin garab teeganayna walmaqabado kora wiin iyo dhalinyaro iyo maamooyinka iyo hooyooyinka iyo dhammaan mas-uuliyiinta meel deegaanka may ku codsadaan in si sidii linkitaalkale la shaqeeyaan waniin may diyaaranana wal alla walaaga hadii ku dambeeyay in mashaariicdii linkitaalkale degmadu si lin dardargeliifadii aydoogi in kooyan dhanka horumarinta iyo waxbarashada caafimaadka kulli linku wada shaqeeya maamulkiina nagada maamul isinsiin hogaansanaada runtii unin rajeeyana waqtiga uuna neeyar awshi runtii warbixin dheeri namasiyaw laakiin may runtii eedan faraxsana sidii isin hanin dhawaateen kalsoonidii leh unina may diyaaranana markastaba in wada shaqayntaasaytii muujina maamulkana sifaylan ka hirnaana wal alla walaagalen baahda oo degmadu horumarsha en wasaaradda arrimaha gudaha ballan qaadaa in wada shaqayntii muujida dhammaan wasaarado kale niljaraana saas oo kale runtii may eed mar lamaad iyo mar saddexaad ka codsaday maamulkii horena may faraana iyo la shaqeeyaan hogaansanaadaan oo miirtii hore sidii nidaamkii hore oo shaqeeya jireen iyo wanaagii bulshadii oo kala shaqeeyaan geekii iyoona muujiyaan mas-uuliyaddii qof shaqsa lamale qofba mara kooye qofna markale la bedele qof alla qofkii kooye iyo maamulkaasaytii degmada iyo bulshaweyntaasaytii in la shaqeeya iyo meelarahay hogaanshiga ee mudanya isagana maysan ku codsaday in la shaqeeyo tan maamulka cusubna in hadhowaayo tan lan kasta oo diyaaraya in maysan walsayn la qabado amnigana marka number koo waaye amnigana holeen ku shaqeyna nabadgelyada iyo war kasta marna leen dadirgeliyo aragtaa mar kasta ba sidii marna lasiin ku booqodow wasaaradda amniga eesinka marna siin kor surito war kasta oo shaqo leen baahadana runtii unin diyaar ana insiin wada shaqeyna iyada mahadsantiin
إن شاء الله تعالى سراكيل عيدمد ولي فرانة دمانتي عني لشقيان قدوميها عصبة دقمدون لها مقعاوي سأو أو ولي فرانة لو أني يؤلن الشقيان إلهي إذي شيء ما يكالي فرانة سراكيل ولي فرانة قواريشتا ومدونها كدولي دباتياهيت إني مالون ولب سيدي إسان مالون موغن دنبيبا كوالدينو ميلو لو إسان إن هولغالد وناكسن إنسان قصوب بدن إني هولغالد سيودان الرجيان إلهي إذي شيء howlgallada degmooyinka dhan waa ku dareeran bidinillahi dhisin wali rajeyne qayb kumid ah degmo kumid ah degmooyinka etiin wali fadaana inay isan qayb lixaadle ku qaatan howlgalladaas eed iyada aan mahadsanyiin dhammaan maamulkii hore oo aranto degmada naftiisa ku shaqeeya naftii uga mahadnagaan waqtigii ulusaayo ha ka shaqeeya gudoomiyaha cusubna wali in rajeyna inuu shaqo faylan qabado ciidanka usugalanta lahaada galan faylan gudoomiye wali ka faraana inay ciidanka adag ku warqabto ciidamaduun ada araga hayta wali deegaanku nabadgee kala kirooga diyaaradun hadegahayta dartiyo laantiyo may hadega fad wala aan ka horreeyo oo degmadun nabadi iyo horumarka ku shaqeeyayo ciidamadun waa ciidamadu wali la koofaday inay galantaa midgeed nagadan insha allahu tacaala eed iyada kiinkama hadnagaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
wafdo bileeran iyo geekii oo deeran magaalada baydhabo hanase iyo ku dareeran jamciyadda quramo ku dhexayd isla markaas saytana qaybta yunisef iyo weliba yohana hano qaabilan wafdigaasiti kusimaha madawiinaga ahna wasiirka wasaaradda beero iyona waraabka koonfur galbeed ee soomaaliya maxamed xasan fiqi usoon xafiiska ka qaabilay booqoshiya kasalsadan ee wasaaradda shalgadiisan ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya kusimaha madaxweynaha iyo saxaafadda la hadalay markiisu kulankaasi tiina booqoshadaas iyo hadhamaati بسم الله الرحمن الرحيم runtii farxaday noo tahay maanta inaan soo dhaweyno walaasheena leyla oo ah regional directorka eastern south of soomaaliya southern of soomaaliya regional director of africa north somalia only marka maashaheedaasi ay noo timid maanta stephen oo ah muxuu ahaa counter directorka iyo administrative kala socdo madaxda kale qaybaha kala duwan wasaaradda biyaha oo runtii aada oga shaqeeyaan wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada oo runtii intuba goobjoogaha shirka waxaan rabnaa keliya inaan shacabkeena gaarsiino unisheef waxaad u qabatay koonfur galbeed inuu yahay mid aada u ballaaran waana uga mahad celinaynaa waana maana koox mar kasta lala joogta marka maanta waxaa farxad kala sii ah inay ka furteen maanta xarunta ugu weyneed ee yunisheef kan baawdadeedi maanta magaalada baydhabo taasina way sii caddeynaysaa marka waa u mahad celinaynaa soo dhawaadaan leenahay wax qaladkiinana ma aha inaan war ku soo koobi karno insha allah tani waa mahadsantihin
muddo saddex maalimood seminaaran ku dareeray magaalada baydhabo wariyaalku koolgalaayeen idaacadooyinka warsan baydhabo iyo nisaas oo kale radio koonfur galbeed iyo lahagabagebegeeka walina seminaarkaasay jiyey markii laha gabagabeeyey kubacda oona microfonka la dhamaray ee dhalinyaradii seminaarkaasay jiyey wariyaalka hayn lahan gabagabeey iwalaayuu ku barday
eedyada mahadsantaa bashaar bashka magaay wali buu cabdirashiid rashka inta badan koolgalow idaacadda warsan ee magaalada baydhabo maasha allah iyadan ku faraxsana horta seminaarkun wayba usahay seminaar muddo saddeed maalmood dareeri magaalada baydhabo ku dareeri marka seminaarka an ahaantay waxyaalo badan iyo ku faa'iiday oo weliba oo naftateyda muhiim weyn oo waliba kumid eh basic journalism oo amkala dhisida wariyaha oo dhinig iyo wala istabiyow qaabkuusa waraysigan qaadow qaabkuusa bulshada an la waraysadow iyo sidausa dhacdooyinka dhiyaayan mararka badanta ku dhiyaayan iyo usa la hariiro aramoga sayti oo guud markii lan fiiri nololatiida isbedelanta leegeg sameys runtii wariyaha aaday dareemi karta markiiusa wariye eeye waxyaalo badan la kulme dhacdooyin la kulme waxyaalo badan la kulme marka een qofkan hoba cilmo usan lahayna walaa usan ku shaqeeya hoba cilmo anan lahayna een adagta sidaas bulshada aan ku shaqeeya marka cilmaga geega on maasha allah oo sideed maalmoodna na baray oo tismanaarka een waliba aaminsanaan oo lala tiri ahaanta iyo shakhsi ahaanta in waliba badan isku bedelo een tan kale waryaha waliba uu siiya qof mar walba oo udub dhexaad geeya shaaca bulshada marka een waliba rajeeya in een sida haddaana bulshadai baan ka shaqeeyay si kafaylan seminaarkana waleenahay bari aanan isticmaalo doona insha allah waa cabdisamed cali ibraahim seminaarkan koley mee ka barday saxaafadda
seminaarka walyaabo ku saabsanaay lamise doobniin kutaabat seminaarka mee ku saabsanahay horta saxaafadda iyo melara habkaada qofkaada wareysan waladaas walaaso ku saabsanaay mulki cali cabdulaahi walbadan ugu faa'iidayo oo may ku muda dhinaca wareysayda walwalba ku wareysay ma walwalba oo walaanan ogayna oo inkasaanayo ku fahmay markaan may baan rajeeyay intii oo marwalba
idaacadda kudareerkii raadiyo baydhawa bismillahi raxmaan raxiim magacay weleere maxamed cali yunis leere way ku dareere raadiyo baydhawa seminaarku waynan dareeray muddo saddex maalin wade way ku baranay walonkorne ka baranay oo kumada qaabka wareysada lan qaado wala war'e iyo wala waran hayn iyo qaabka warbixinada lan diyaariyo yaa ku baranay waan wayba na baray ustaad saxiixaga oo ninka koy hargeysa seminaarkun wayba ku baranay wal eedan fayl runtii walona ka baranay wal geek iyo ha koobo kornama eedan ka farxasana wayba kocodsada lahaynay free press hay-ada leero oo fadhishay ay nairobi hargeysa inay sii badida seminaarada nooca si aqoontaan oon kororta iyadana mahadsantiin walsan iyadoo mahadsanta suldaan magacayga waa kaltuuma mustafa nuur weyba ka socday idaacadda raadiyaha dowladda koonfur galbeed ee tababarkan weybanin socday sida maalmood eh weybana ee ku qayb galana ee dhammaan haana kumid ah ero ee waryaalka ka howlgalow magaalada baydhabo ee sida raadiyaha warsan raadiyo baydhabo iyo saasoo kale raadiyo koonfur galbeed oo hana ka socda ee seminaarkan weyba uuna ka baranay ee dhiniga wareysyada sida lanqaadow iyo ee warinimada qofka anshaxga wariiga markiius iyo walalanku baahanya ee tababarkaasay ku baranay inta badan weybanu rajeey intii una
bismillaah bashaar suldaan mayow iyadiyada mahadsantaa magaagaygu horeen way baale eray raxmed salaad cabdulaahi raxbuusa wayna ku socday xaruntaha raadiyo baydhaba wayna mudadun sideeda bare una nin qobodayha sida maalin seminaare wayna noo moqonayay towbare eed aan fara badanayay walow usa macalin towbar ama khibrad ingles seminaarkasay oo ninshaani una ku faa'iidaysanay wayna diiradda laga saarayay sida iyo waraysiga sida landhisow iyo sida qofka ada markaas adan ku qaadadaas xogtaa waynaan ka mahadnagaane macalinkan iyo qofkii ninshaani milkiilaga hayay ee gobolka ninshaani qofkaasa wayna saas oo kale ku qiib galay seminaarkun sideeda baruusa socdi idaacadda raadiyo baydhabo aana ku socda idaacadda dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo raadiyo warsana hana solebaayo haana qaarkumada waryaalka seminaarkaas la hangebagebeeyey intaasay tukureed muxdiin xasan maxamed xusni waliba us waraysi laweeladay ustaad saciid xaga ousa e macalinkii seminaarka usabiyaay bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan adigii iyo dhegeystayaasha tababarkan wuxuu ku saabsanaa uu ujeedadiisu ahayd anshaxa oo si xirfadaysan loogu dhaqmo warbaahinta waa professional ethical journalism waxaa la yidhaahdo yacni dhaqanka fiican ee saxaafadda in si fiican oo sida u sharcigu saxaafadda sheegaya loogu dhaqmo ayuu ku saabsanaa waxaa ka soo qayb galay laba iyo toban wariyaal dhallinyaro ah oo ka kala socday warbaahinta qaybta raadiyaha sida koonfur galbeed radio koonfur galbeed radio baydhaba iyo radio warsan marka dhallinyaradu waxay ahayd runtii dhallinyaro aad u jecel inay wax bartaan doonaya in ay wax bedelaan aad iyo aad buu u fiicnaa runtii dhallinyarada hamigooda meel sarena wuu joogay marka tababarkan saddexdaas maalin socday waxaan ku qaadinaynaa casharadaas ku saabsan saxaafadda qaybta ethicalka ama anshaxa waxaa kaloon ku qaadan kusoo qaadanaynay ama tababarka uu ahaa xagga waraysiga noocyada waraysiga dadka la wareysanaya maxay yihiin qaababka loo waraysto xiliyada la waraysto waxyaalaha waajibaadka ah ee saaran wariyaha ka saaran bulshada iyo dadka ka saaran waxyaabaha ka mamnuuca ah wariyaha inuu ku dhaqmo waxyaalahaas ku saabsanaa runtii aad iyo aadna waxaan rajaynayaa dadka ka qayb qaatay ugu yaraan in xitaa iyagu ay dhaqankoodii iyo fahamkii ay qabeen ay wax iska bedeleen
tababare ku hayti ama maalin ku hayti tababarka muddada sideeda maalin dhalinyarada un daraari marka ay qobaday barnaamijku ay maalgeliyay barnaamijkan waxaa fuliyey media inc oo gacan ka helaysa hay-adda free press waxaana maalgelinta guud lahaa midooda yurub wuxuu ahaa sidoo kale barnaamij aan iskaashi weyn iyo wada shaqayn iyo qaabka uu u dhacay iyo isku xirka iyo xulitaankana waxaa lahaa wada shaqayn buuxda kala yeelana ururka koonfur galbeed wariyaasha ay leeyihiin aswaaja marka dhammaan marka intaasoo dhan oo iskaashaday ayay ku suurta gashay in uu dhaco tababarkan waxaana lahaa muhiimadda koowaad iyo labaadba iyo mahadcelintaba ururka ay leeyihiin suxufiyiinta koonfur galbeed oo casuumaadda isaga noo fidiyey inaan halkaa nimaadnana sabab u ahaa marka alxamdulilah wallahi wuxuu ahaa iskaashi dhinacyo badan oo oo oo ku saabsanaa in sida uu ku hirgeli lahaa tababarkan noocan ah runtii aad buu u yaraa yacni saddex maalmood marka loo eego waxa la gudbiyey ama waxa in la fahme ay ahayd marka la barbar dhigo dhabar adeyga ka muuqda dhalinyaradii dadaalkooda maahane runtii wuxuu ahaa waqti aad u yar laakiin wax badan aan isku sheegnay oo aan wax isla qaadanay
dhalinyarada weli haayana dad qaarsho saxaafadda ku cusub dad qaarsho sanad iyo wal ku yar ka jara oo eed daayar oo kuri oo dhalinyaro iyo gabdhana iska jiraan marka mawduucyadana eed baan badanayeen may aad isleta marka walyo ku faa'iidi doonaan iyo ku kutabtay aragtidii iyo gebagabada maadaama geeka ay makingu bay bilowgii iyo geeko gebagabada wallahi horta markii ugu horeysay tababarka maalintii ugu horeysay aan bilaabayna wuxuu ahaa waxaan sameeyey wax la yidhaahdo t n a waa saddex eryo lasoo gaabiyey oo ah training needs assessment yacni tababarka wuxuu u baahanyaa marka hore qabanqaabo u baahan waxaan in horta la sameeyo la ogaado heerka marka waxaan qiimeyn ku sameeyey heerarka ay joogeen waa sidaa aad sheegtay oo dhalinyaro aad u yaryar da'yar bilow ah xitaa marka ay joogeen meelihii ay ka shaqaynayeen xitaa maynan helin tababar xoogan maynan helin oo ama tababar noocaan waa markii ugu horreysay ee arkaan tababar ay wada shaqaynayaan tababaraha ila tababaraha weriyaha iyo qofkii tababarayay ay wax isdhaafsanayaan oo ay wax isweydaarsanayaan marka markaan ogaaday heerkooda ayaan cabir ka qaatay hadba waxa aan siinayo yacni casharadan ka wadaa casharada ay qaadanayaan marka wallaahi maalinta koowaad iyo maanta oo maalinta saddexaadda is total different dhammaan aad ayay u kala duwanayeen iyaga xitaa hamigooda sidii ay wax u arkayeen qaabka ay doonayeen inay wax u qabsadaan waxaasoo dhan yacni maalinta koowaad aamusnaan ayaa ku bandan inay hadlaan laakiin maanta waxay isku dayeen inay wax sameeyaan oo ay wax bedeli doonaan oo hankooda wuu sarreeyey fahamkooda wuu sarreeyey waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in ay ugu yaraan iyagu isbedeli doonaan waxyaalaha ugu weyn ee aan ka doodaynay oo aan ka hadlaynay wuxuu ahaa waxa loo yaqaano sharuurka dhibaatada weriyaha u ku leeyahay saamaynta xun oo uu ku reebo weriyuhu sida uusan xor u ahayn in uu u baahiyo dhacdada yacni runtii aadan u falaqaynay wax badan waan isla garanay waan isla qaadanay waxaan rajaynayaa ugu yaraan in xitaa iska aysan dhici doonin sidii ay ugu dhiiradeen markii hore ama ay ka aaminsanaayeen dhaqan ahaan waxa uu yahay marka aad bay u kala duwanaayeen wallaahi qaar baa si taa gooni ama si gaara ila hadlay oo lahaa tababaro waxaan doonaynaa inaan wax bedelno marka bal wixii caawinaada mun kula soo xidhiiri karnaa marka waxaan dareemayay xitaa hankoodii ku aadanaa inay doonayaan in heerka ay joogeen ay wax iska bedelaan oo ay hore u sii socdaan wax kasta oo bilow ahna muxidiino wax kasta oo bilow ahna dhibaatadeeday leedahay waan ogahay meelaha qaarkood ama warbaahinada marka ay ku noqdaan tababarka ay qaateen inay dabaqaan waxaa jiri kara ama iman doona caqabado kaga iman doona xaggii dadkii mas-uuliyiinta ahaa xaggii maamulkii idaacadda xaggii habdhaqankii iyo wixii lagu yaqiino qofka markuu yidhaahdo war waxaan sidan ma aha tusaale marka aan war ka aan baranaynoo kale maxaa war ah war maxaad u taqaan sidee war qofkan aad ugu sheegi kartaa yacni waxaaso dhan markaan ka wada hadlaynay sida u yaqiina markuu kuu sheego iyo yacni hadda sidii ay u fahamsan yihiin aad bay u kala duwan yihiin isbedel weyn oo la taaban karo oo ugu yaraan inay wax fahmeen ah maskaxdii u furantay wax kala garteen waddada uu ku socdo qofkan inay saxan tahay hadduu xitaa uu qaado ama raaco wadda xun oo aan ku habbooneyn sharcigii saxaafaddana jibinaya wuxuu marayaa wariyahaasi isagoo og halkii marka hore ay ka ahayd bilaa ogaal bilaa aqoon daro marka marka waa waa tababar runtii aad iskaashi uu uu ka dhexeeyey wada shaqayn ay naga dhexaysay wax isweydiin ay naga dhexaysay marka guulna waa u rajeynaa dhalinyarada runtii aad iyo aad waa dad wanaagsan bay ahayn waayahay saciid xagaa haddii la dheega ama medi ink ama free baras la dheega badana waryaalka hargeysi kooy jareen marka may ku kaduwanaya tababarkun bay dhawaada kooytay inta ka qobatay maadaama badanaa tababaradin qaabkanin deeraanhayeen qaab oo inti hargeysa tiimka la handirhayo
wuxuu kaga duwanaa dhowr dhinac marka la eego tusaale ahaan hadda fursadda idaacaddii waxay heshay qof wax ka badan yani hal qof wax ka badan laba qof saddex qof ayay ayuu heli kareen laakiin xaggaa waxa uu idaacadda dhan ka imaanaya hal qof waxaa suurtagal ahaa le baydhabo oo dhan dadka ka safraya inay noqdaan koonfur galbeed oo dhan laba qof inay noqdaan muqdisho laba qof ay ka baxdo gobolladaa kale laba qof ka baxaan marka toban qof oo meel laisugu geeyey oo dhowr gobol ah laakiin hadda fursaddan waxay tahay in gurigoodii loogu yimid iyaga deegaankii ay deganaayeen in qofki uu intuu soo socon karo si nabada si nabadan uu ku noqon karo biicaddii uu fahmayo lahjadiisii isaga uu wax ku fahmayo ama uu uu ku akrinayey uu ku qaadanayo hadduu ilaahay ku safar inuusan gelin waxaa kaloo meesha ku jirto oo aad u weyn tababarku waa isla tababarki ama hargeysa ha tago ama baydhabo ha joogo ama jabuuti ha joogo meel kasta qofkii tababarka bixinayey ayaa haddana halkan u yimid marka waan badannahay laakiin tababarkii sidii hargeysa loogu qaadan lahaa ayuu halkana loogu qaatay laakiin fursadda maxay noqotay dad badan deegaankii wuxuu fahmayo su-aasha habka kuu weydiinaya bilaa yani isagoon qof kale ka xishoonayn oo dadka kale marka meelaha laysugu geeyo way kala xishoodaan marka the hole waxaan dhihi karaa wuxuu ahaa tababar aad iyo aad iyo aad ay uga duwan marka qofku meel kale oon gurigiisa ahayn uu tago xagga kalsoonida xagga ku dhiiranaanta ku dhaca hadalka toosintiisa waxaasoo dhan marka laakiin cilmigu waa sidiisi cilmi isbedela ma jiro cilmigu waa sidii uu ahaa un
media inc ama free press xoogaa sharaxaad iyo robdad ku siida waa hay-ad noocee
media inc waa waa hay-ad local ah oo bayskeedu uu yahay ama xafiiskeedu ku yaallo hargeysa media inc waxay ka shaqaysaa horumarinta saxaafadda keliya tababarada wariyayaasha ma jirto gobol ka mid ah soomaaliya oo aysan gaarin wariyaheeda inuusan imaan hargeysa ma jirto dhammaan waa wada gaarnay wariyaal ilaa shan boqol ka badan aynu tababarnay marka midiinka waa tababar xarun tababar oo halkaa ku taalla barnaamijyadana samaysa soo saarta brogaraamyo idaacadaha ka sii daayaan free press waa waa hay-adda gacanta ku haysa midi inka siisa dhaqaalaha ay ku shaqayso fadhigeedu yahay holland waa hollandes marka free press iyo iyo iyo media sidaasay kala yihiin markii hore free pressaa la wada odhan jiray xafiiska la dhihi jiray laakiin marka shan sano ay gacanta ku soo haysay oo ay soo shaqaysay oo intaas ku haysay ayay u bedeshay xafiis gaar ah oo isaga ismaamula howlihiisii wata korna ka taageerta marka free press iyo media inka labaduba waxay ka shaqeeyaan warbaahinta especially soomaaliya qaybteeda ayay ka shaqeeyaan adigaa mudan muxiidiin
golaha baarlamaanka maamulka galmudug dhowaan weliba iyo xilko kugaadana waana kalsoonida iyo kulanagadana gudoomiyahaagii baarlamaanka ee maamulka sayti guddiga hel saaray doorashada gudoomiyaha walinayo ka dhabaaqana in yeeda baaqati doorashadii lakuwadii in yeeda dhiida muddo iyo kala yeeran in culaamin waa ka gudoomiyey ku-xigeenka yunes soo kaleet gudoomiyaga oo yeeran markaasi oo ku haana dalaayan arimool haryar doorashada baarlamaanka gudoonka kiisha ee galmudug guddiga doorashada gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ku guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug og madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed ducaali geelle xaaf dhusmareeb og madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug mudane doctor sheekh maxamed shaakir cali xasan ujeeddo isbedelka jadwalka doorashada xilka guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug kadib markii jadwalkii hore ee soo saareen guddiga doorashada xilka guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug uu ku yimid hakad sababtoo ah guddigii ka socday aqalka sare ee dowladda federaalk soomaaliya oo xog ururinta khilaafka u dhexeeya dowlad goboleedka galmudug iyo dowladda federaalk soomaaliya si ay musharaxiintu u helaan waqti ku filan maadaama waqtigii hore uu koobnaa wuxuu guddiga doorashada soo saaray jadwalkan hoos xusan kow qabashada codsiga musharaxiinta taariikhdu marka ay maalinta talaadada shan iyo labaatanka sebtembar ayay bilaabanaysaa waxayna ku eg tahay isniin kowda oktoobar labada kun sideed iyo toban saacadaha shaqaduna waa sagaalka ilaa labada duhurnimo sagaalka subaxnimo ilaa labada duhurnimo khudba jeedinta musharaxiinta waa waxay ku beegan tahay talaado labada oktoobar tobanka subaxnimo haddii allaha awooda la idmay ilaa kowda duhurnimo doorashada guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waxay dhacaysaa arbaco saddexda oktoobar labada kun sideed iyo tobanka saacaddu marka ay tahay tobanka subaxnimo ilaa labada duhurnimo waxaan ka rajaynaynaa madaxda warqadan ay ku socoto iyo kuwa ogeysiinta iyo ogeysiinta in ay nagula shaqeeyaan si hufan guddoomiyaha guddiga doorashada xildhibaan sayid maxamed xaashi maxamed wabilaahi towfiiq waxaan rabnaa inaan idin caddayno maanta oo ay taariikhdu tahay shan iyo labaatanka bisha sagaalaad laba kun iyo sideed iyo toban in aan cusboonaysinay oon jadwalkii bedelnay sababaha warqadda ku qoran awgeed maanta ee ay taariikhdu tahay shan iyo labaatanka bisha sagaalaad laba kun iyo siddeed iyo toban waxaan shaacinaynaa jadwal cusub oo aan ugu tala galnay in aan ku qabanno doorashadii xilka guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleed galmudug si ay musharaxiinta doonaysa xilkaas guddoomiyaha baarlamaanka xilka guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug u helaan fursad ay isku soo diyaariyaan muddo ka bilaabanaysa maanta kuna eg kowda oktoobar sida jadwalka lagu shaaciyey waa muddo aan isleenahay way ku filan tahay musharaxiinta iyo dhammaan dadka danaynaya doorashada guddiga doorashada wuxuu caddaynayaa u caddaynaya dhammaan musharaxiinta iyo martida ka soo qayb geli doonta in si transparentiya oo furnhufan oo fdaah furan inay u dhici doonto doorashada saasaan rajayn doonaa insha allahu tacaala aad iyo aad u
maxkamadda ciidanka qalabka wadata ee puntland waliba yeedagii ka xukano shalgadiisan yahay tito yeeda radi
waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida darajada koowaad gobolada bari karkaar sanaag highland iyo gardafu iyadoo fadhigeedu u dhan yahay ay u fadhiisatay eedda loo haystay xuseen jaylaani xasan ina batuulo sheekh muumin shan iyo labaatan jir ka tirsan shabaab cabdi cumar iftiin ina nadiifo aadan toddobiyo labaatan jir ka tirsanaa shabaab bishaar cismaan seeb ina siraad guure soddon jir ka tirsanaa shabaab haddaba maxkamaddu markay dhegaystay dooda xeer ilaalinta markay dhegaystay difaaca qareenka markay daalacatay konfishinka ay ka bixiyeen garsooraha hortiisa markii ay qiimaysay xaaladda ay ku sugan yihiin waxay saddexdaa eedeysana maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im okay xasan maxamed naadi ina sahro xuseen waxaa ninkaas ay soo jeediyeen qareenka iyo xeer ilaaliyuhuba in loo diro dhakhtar si loo hubiyo maskaxdiisa caafimaadka waxaana maxkamaddu amreysaa hay-adda b s f inay baaritaan kusoo sameyso ay dhakhtar geyso ninkaana sidaa ayaa loo xukumay waxaa loo diray dhakhtar maxkamadda ciidamada qalabka sida gobolada shanta gobol iyadoo fadhigeedu u dhan yahay waxay u fadhiisatay eedii loo haystay laba xidigle maxamed jaamac siciid ina xaliimo afartan iyo kow jirah ka tirsan guutabari loo haystay dil waxay maxkamaddu ku xukuntay shan sano oo xariga iyo magtii marxuumka ayadoo iyadoo maxkamaddu u cuskatay qodobada soddon iyo afar iyo afar boqol afartan iyo kow baragraf one okay sidoo kale xasan maxamed cabdilaahi maxamed axmed ka tirsanaa ciidanka dekedda iyadoo maxkamaddu tixgelinayso soo jeedinta xeer ilaalinta iyo qareenka waxay maxkamaddu u celisay xorriyaddiis okay sidaasi la eg xasan cabdulqaadir yuusuf ka tirsanaa bool mijir waxay maxkamaddu ku xukuntay shan sano oo xariga iyadoo u cuskatay qodobka afar boqol afartan baragraf one wabilaahi towfiiq maxkamaddu waa xiranta
guud ahaan dhegeystayaal weliba intaa ka gebagabeeyeen barnaamijkii kulankii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka waliba siina dareersiyaano ee bashaar may untiin idin kulmaan ku kalimada saaxiibyaal kama asantiin dhugunsadowka barnaamijka saas iyo neman al asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu